kulanti wacanno wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bulsho nabada waa maalimo talaada ah taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisheeda toddobaad ee labada kun shan iyo labaatanka toddobaadkan barnaamijka waxaan uga hadli doonaa kaalinta ururada bulshadu ku leeyihiin nabadhisada soomaaliya sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan waxa ay yihiin ururada bulshada waxa ay qabtaan iyo kaalinta ay ku leeyihiin ka shaqaynta nabaddhisidda soomaaliya bulshada rayidka waa koox abaabulan oo aan dooli ahayn kuwaasoo ka shaqeeya horumarinta danaha bulshada iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha sidoo kale qeybaha bulshada rayidka ay ka kooban yihiin waxaa ka mid ah ururada haweenka ururada dhalinyarada ururada u dooda xuquuqda insaanka iyo sidoo kale ururada shaqaalaha waxaa kaloo kamid a bulshada rayidka ururada loo yaqaano enjoiska kuwaasoo inta badan ka shaqeeya waxbarashada iyo caafimaadka waxaa kale oad barnaamijka ku maqli doontaan tusaalooyin dhab ah oo horey u dhacay oo la xidhiidha guulo ay ka gaareen ururada bulshada oo la xidhiidha nabadhisida iyo dib heshiisiinta iyo doorarka ay kasoo qaateen jawaabta su-aashaas waxay la tahay yacni ani ahaan waxaan aaminsanahay la shaqeynta ururada bulshada iyo taageerada howlahooda in ay tahay yacni mid kamid ah tiirarka ugu muhiimsan oo lagu gaari karo nabad waarta iyo xalinta khilaafaadka waana hab wax ku ool ah oo deegaano badan u horseedi kara xasilooni iyo horumar bulsho dhanka kale waxaa marti noogu ah barnaamijka ustaad cabdinaasir salaad maxamuud oo ka mid ah barayaasha jaamacadaha soomaaliya waxa uuna sharaxayaa taariikhda ururada bulshada ee soomaaliya xilligii ay soo baxeen iyo kaaliinta ay ku leeyihiin nabaddhisidda soomaaliya iyo waxyaabaha ay ku soo kordhiyeen dadaalada dhexdhexaadinta bulshada waxaa la dhihi karaa bulshada rayidka marka waxay soo caanbaxeen markii dalku wajahay khilaafaad iyo colaado sokeeye kun sagaal boqol sagaashankii markii dowladii dhexe ee burburtay waxay bilaabeen sidii ay u istaagi lahaayeen bulshada adeegyada ku saabsan caawinta sida inay ka shaqeeyaan gurmad sidoo kale waxay ka shaqeynayeen adeegyada aasaasiga ah sida waxbarashada waxaad kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan dhegaystayaal xubintii imaada iska iyo ra'yiga dhegaystayaasha ee barnaamijka barnaamijka waxaa si wada jira in la socodsiinayo anigoo ah yaxya cabdirasaaq iyo sumeeye cabdilqaadir
ururada bulshada soomaaliyeed waxa ay ku leeyihiin nabadhisida kaalin weyn oo muhiim ah marka la eego wacyigelinta iyo abaabulka taasoo u baahan in bulshada lagu dhiirigeliyo la shaqaynta ururada bulshada laguna taageero howlaha nabadhisida iyo xalinta khilaafaadka ee deegaanada kala duwan si ay u hantaan islamarkaana ay u gaaraan guulo la taaban karo iyadoona mudnaanta had iyo jeer la siinayo in ay kordhiyeen ururada bulshada dadaalada dhexdhexaadinta ee lagu adkeynayo xasiloonida deegaanada ay ka howlgalaan iyo caqabadaha ay la kulmaan marka ay ku jiraan howlaha nabadhisida la xidhiirta doctor shaafici shariif maxamed waa guddoomiyaha ururka bulshada soomaaliyeed waxaana wax ka weydiinay muhiimadda ururada bulshadu ku leeyihiin horumarinta iyo xasiloonida bulshada ka dhex jirta sumay aad ay u mahadsan tahay waxaa xusud mudan in la ogaado in ururada bulshada marka horeba ay kasoo dhexbaxeen ama ay ka yimaadeen bulshada inay yihiin dad u istaagay in ay bulshada wax u qabtaan kana qeyb qaataan arrimo kasta oo bulshada wax loogu qabanayo haddii ahaan laheeday caafimaadkooda waxbarashadooda iyo amnigooda marka ururada bulshada qeyb weyn ayay ku leeyihiin horumarinta amniga ilaalinta amniga iyo wacyigelintaba marka ururada bulshada mar walba waxay u istaagaan intooda badan ama guud ahaanba waxaan dhihi karnaa waxay ku shaqeeyaan wax loo yaqaano iska waxu qabso ayaga oo markaas u arkaya in ay bulshada ay ku dhexnool yihiin ay u yihiin maxaan lahaa indhaha inay kala qeyb qaataan barnaamijyada lagu horumarinayo amnigooda sidoo kale amniga la haystane qeyb ka qaadanayo inaysan ka baabi'in marka si guud waxaan dhihi karnaa bulshada rayidka ah ama ururada bulshada rayidka ah waa qeyb ka mid ah in dadka iyo dalkaba ay nabad helaan waxayna u yihiin aan dhihi karnaa lafdhabar waa dadka marka ay wax jiraanne si guud ula hadla bulshada marka kalena shirar gaargaarah ka yeesho qabto ama abaabulo bulshada si ay bal nabadda iyo horumarka bulshadaasi ay usii nagaato marka ay nabaddu hooseysana waxay ku dadaalaan in nabadda iyo horumarka ay dib loo soo celiyo marka ay nabad iyo maxaa lahaa jirtane bulshada ama ururada rayidka waxay ku dadaalaan in la ilaaliyo nabadaas ugu dambeyntii mudane waxaad noo sheegtaa tusaalooyin dhab ah oo hore u dhacay oo la xidhiira guulo ay gaareen ururada bulshada oo sidoo kale la xidhiira nabadda nabadhisida iyo sidoo kale dib u heshiisiinta iyo doorka ay kasoo qaateen dadaalo nabadeed oo guulo laga gaaray arrintan la xiriirta in la helo tusaalooyin dhab ah oo waxyaaba ay bulshada rayidka ama ururada bulshada rayidka ay kaalin ay ka geysteen oo la taaban kara ama maxaa lahaa dabcan way fara badan yihiin wadankan wuxuu dagaalo iyo rabshado kusoo jiray soddon iyo shan sano oo lasoo dhaafay xaalado kala duwanaa lasoo maray marka laga soo tago dhibaatooyinka bulshada dhexdeeda oo ayaga ay ka dhex dhashay waxaa jiray dhibaatooyin rabaani oo musiibooyin haddii ahaan leed daawad iyo haddii ahaan leed abaaro marka ururada bulshada kaalina waxay ka qaateen tusaale ahaan abaarihii dalka ka dhacay markii biyo la-aantii dhacday abaabulkii dadka ayay soo sameeyeen xiliyadii kale oo waxaan xasuusanaa xili wadankan ay dowlad dhanba aysan ka jirin oo ay maxaalaha hogaamiye kooxeed ay ka talinayeen urada bulshada waxay ahaayeen kuwa u istaagay inay bulshada wacgeliyaan maxaa la dhahaa la xisaabtami jiray markasto xuquuqda aadanahana aada uga hadli jiray xiliyadii hogaamiye kooxeedyadii xiliyadii ka dambeysay oo waxaan ogeynay wadankan etoobiyaanka uu joogo oo dagaalo aada u badan ay ka dhacayeen urada bulshada waxay ahaayeen kuwii maxaa lahaa mar walba codka dadka dhibanayaasha u hadlayey wacyigelinta qabanayey waxbarashadii qeyb ka soo qaateen maanta jaamacado badan iyo iskuulo badan oo furan dadkii soo abaabulay waxay ahayn bulshada oo ayaga is abaabulo ama urura ha ahaadaano iyo dad shakhsiyaad ah markasta oo wadanka ay wax ka dhacaan ama xiliyada qaarkood doorashooyinka laisku qabsado oo kale ama siyaasadaha laysku mari waayo ururada bulshada waa kuwa soo dhexgalo marka tusaalooyinka nool ee la taaban karo ururada bulshada ay soo qabteen aada ayay u fara badan yihiin maxaa yeele inta badan waxay u dhexeeyaan qolyaha markaas wadanka ama maamulka sare ee dowliga ha ahaadaano ama mucaaradka ha ahaadaano ama dadka caadiga ha ahaadaano meelahaasoo dhan ayay markaas ay ku dhex jiraan una dhexeeyaan marka tusaalooyin badan oo nool oon uga hadalnay abaarihii maxaa lahaa daadadkii dagaaladii wadanka ka dhacay waxyaabahaasoo dhan marka waxaan isdhihi karaa tan iyo burburkii wadanka ilaa iyo dibudhiskii maxaa lahaa shirkii carta shirkii ka dambeeyey ee wadanka dibadihiisa lagu qabtay kuwii gudihii lagu qabtay iyo haddaba ilaa hadda shirarkii ugu dambeeyey ee looga hadlayay dastuurka iyo maxaa lahaa doorashooyinka mar weliba marka bulshada ururada bulshada rayidka ah ama sida guud ahaan bulshada rayidka ahba way ka muuqdaan amiira aweys abuukar waxa ay ka mid tahay ururada bulshada ee u dhaqdhaqaaqa nabadda waxa ayna nooga warantay sida bulshada loogu dhiirigelin karaa la shaqaynta ururada bulshada laguna taageero howlaha nabadhisida iyo xalinta khilaafaadka ee deegaanada kala duwan soomaaliya aada umahadsan tahay jawaabta su-aashaas waxay la tahay yani ani ahaan waxaan aaminsanahay la shaqaynta ururada bulshada iyo taageerada howlahooda in ay tahay yani mid kamid ah tiirarka ugu muhiimsan oo lagu gaari karo nabad waarta iyo xalinta khilaafaadka waana hab wax ku ool ah oo deegaano badan u horseedi kara xasilooni iyo horumar bulsho waa mahadsan tahay dhinaca kale waxaad inooga warantaa caqabadaha ururada bulshada kala kulmaan nabadhisida iyo dhexdhexaadinta waqtiyada ay howlahaasi wadaan ururada bulshada oo ka shaqeeya nabaddhisida iyo dhexdhexaadinta waxay inta badan la kulmaan yani caqabado ay kamid yihiin tusaale ahaan dhaqaale yariyoo kale calfikra inta badan ururada bulshada ma helaan xafiiso kale ama equipment iyo qalabki ay ku shaqeyn lahaayeen ma helaan tababaro ku filan haday tahay xirfad ahaan in loo tababaro waxaa kaloo caqabadaha kamid ah yani kalsooni yari bulshado kale inta badan bulshada waa adag tahay urur bulsho oo arrimahaas ka shaqeeyo inay aaminaan kalsoonida aada u yaryahay waxaa kaloo imaan karta yani khataro amni xiliyada oo khilaafaadka u jira camal ama xiliyada doorashooyinka jiro kale waxaa laga yaabaa khataro amni inay ku imaato waxaa kaloo jiri kara yani caqabadaha kale oo inta badan ururada bulshada ay la kulmaan waxaa ka mid ah xiriirin la-aanta hay-adaha iyo iyo dowladaha hoose oo kale yacni inaysan garab ka haysanin ama xiriir hoose aysan la lahayn hay-adaha iyo een, dowladaha intaasoo dhan waxay hoos u dhigayaan yacni awoodda iyo saameynta nabadda deegaanka taasoo een, bedeli lahaa yacni een, horumarka nabadda ugu dambeyntii maryam ay ma jiraan caqabado aad leedahay ururada bulshada oo ay ka hortaagan tahay nabadhisida soomaaliya iyo in doorkooda ay qaataan ururadaasi haa way jiraan caqabado gaar ah oo weli ururada bulshada soomaaliyeed si xoog leh u hor istaaga in ay door muuqda ku yeeshaan nabadda dhisida waxaana ka mid ah yacni een, dhaqaale ahaan iyo taageero joogtaa ma helaan inta badan arrimaha bulshada ka shaqeynaya activitigii iyo energy ku jira in uusan isticmaali karin Een, khilaafaadka qaarkood haddii ay yacni q- qabiil iyo siyaas dhanka siyaasaddu khilaaf ka jiro kale waxaa adkaanaya isdhexgalka een, bulshada taasoo yacni ayadana een, keeni karto caqabad ku noqon karto Een, kalsooni la-aan ama bulshada oo shaki ka qabta ururada qaarkood yacni ururada qaarkood bulshada xataa kuma kalsoono oo ama waxaa laga yaabaa xataa ururkan tiim kale ama beel kale maadaama iyada dhexdhexaadinta ay ka shaqeynayso inuu inuu xag jir yahay camal in loo arko yacni taas xataa way way keeni kartaa dhanka kale ustaad cabdinaasir salaad maxamuud waxa uu ka mid yahay barayaasha jaamacadaha soomaaliya waxa uuna sharaxayaa taariikhda ururada bulshada ee soomaaliya xilliga ay soo caanbaxeen iyo kaalinta ay ku lahaayeen nabaddhisidda soomaaliya iyo waxyaabaha ay ku soo kordhiyeen dadaalada dhexdhexaadinta bulshada bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdinaasir salaad maxamuud waxaan ka mid ahay barayaasha soomaaliyeed bulshada rayidka waa koox abaabulan oo aan dowli ahayn kuwaasoo ka shaqeeya horumarinta danaha bulshada iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha sidoo kale qeybaha bulshada rayidka ay ka kooban yihiin waxaa ka mid ah ee, ururada haweenka ururada dhalinyarada ururada u dooda xuquuqda ee, insaanka iyo sidoo kale ururada shaqaalaha waxaa kaloo kamid ah bulshada rayidka ururada loo yaqaano njos-ka kuwaasoo inta badan ka shaqeeya waxbarashada iyo caafimaadka taariikhda bulshada rayidka marka waxaa la sheegaa xilligii gumaystihii bulshada rayidka waxay door weyn ku lahaayeen dhaqdhaqaaqii ololaha xorriyadda sidoo kaleeto waxaana bulshada u ahaa indho xilligaas odayaasha dhaqanka iyo culammada soomaaliyeed bulshada rayidka soomaaliya waxay caan ku ahaayeen waxa loo yaqaano ee, abaabulka iyo isku xirka bulshada madaniga ah iyagoo inta badan sameynayay kulamo wacyigelin iyo in ay bulshada abaabulaan hadba ee, qeyb qeyb waxaa la dhihi karaa bulshada rayidka marka waxay soo caan baxeen markii dalku wajahay khilaafaad iyo colaado sokeeye Een, kun sagaal boqol sagaashankii markii dowladii dhexe ee burburtay ee waxay bilaabeen sidii ay u istaagi lahaayeen bulshada adeegyada ku saabsan ee, caawinta sida ee, inay ka shaqeeyaan gurmad sidoo kale waxay ka shaqeynayeen adeegyada aasaasiga ah sida ee, waxbarashada waxay sameeyeen goobo wax wax- wax lagu barto iskuullo ayay sameeyeen kadib iskuulladii ayaa waxaa loo sameeyey dallado ee, si shahaado loogu helo ardadaas kadibna jaamacado intaba si iskood ee, ayay u abaabuleen bulshada ee, waxaana gacan siinayey ee, dad ganacsato ah iyo hay-ado markaas ee, intooda badan u badnaa ee, waddamadan carabta ah oo soomaaliya usoo gurmada xiliyadaas sidoo kale goobaha caafimaadka ayay waxay gaarsiinayeen gurmad dadka dhaawacma dhaawacma ayay usu- ayay- ayay ayay u shubayeen dhiig Eh, sidoo kale daawo ayay geynayeen Eh, mararka qaar eh, markay gobolada ay ka dhacaan abaaraha oo kale waxa ay sameynayeen waxa la yidhahdo biyo dhaamin ayay u sameynayeen kaalintooda marka waxay ahayd eh, sidoo kaleeto dhexdhexaadinta khilaafaadka ka jira maamulada iyo deegaanada bulshada ay degto maadaama colaado sokeeyey in badan ay soo laalaab soo laalaabanayeen dowladiina burburtay ee, waxay u istaageen bulshada sidii ay bulsh- ay u dhexdhexaadi lahaayeen oo colaadahaas loo qaboojin lahaa guddiyo ayay sameynayeen sidoo kale odayaasha dhaqanka ayay waxay u sameynayeen tababaro la xiriira ee, arrimaha dowlad dhiska iyo nabadeynta ayay sameynayeen Ee, caqabado badan ay la kulmaan ururada bulshada lama soo koobi karo caqabadahaas Ee, mararka qaar waxaa loo arkaa inay yihiin dhinacyada dagaalamay dhinacyada dagaalamaya ama khilaafaadka inay dhinac kamid yihiin ayaa loo arkaa sidoo kaleeto caqabada waxaa kamid ah arrimaha amniga oo aan la dhihi karno qeyb ayay ka kamid ah shaqooyinkooda ayay ayay caqabad ku ahaayeenoo arrimo amni darteed meelaha qaar ma tegi karaan dhaqdhaqaaqoodana aada u xadidnaa su-aasha labaad waxaa loo maxaa lagu dhiirigelin karaa bulshada inay la shaqeeyaan bulshada rayidka waxaas dhigi karaa saddex qodob ayaa asaas u ah haddii saddexaas qodob la xoojiyana wada shaqeynta iyo dhiirigelinta bulshada iyo bulshada rayidka ah runtii aada u wanaagsanaanaya wada shaqeyn oo dhex maro bulshada rayidka ah iyo bulshada kale bulshada inteeda kaleed qodobka labaad waxaan dhigi karaa in la qabto kulamo isdhexgal ujeedkeedu yahay in la xoojiyo iskaashiga nabadda waxa ugu muhiimsan ee bulshada u baahan tahay waa nabad nabadaasna waxay ku imaan kartaa in la qabto kulamo isdhexgal in ay wada shaqeyn dhex maraan bulshada rayidka iyo bulshada qaybeeda kala duwan saddex waxaan dhigi karaa in la sameeyo wacyigelin joogto ah iyadoo la adeegsanayo warbaahinta maxalliga ah in la helo dad khubaro ah oo runtii iskugu jiro culamo aqoon-yahano abwaano
haatanna dhegaystayaal waxaa la soo gaaray xilligii aad nala dhagaysan lahaydeen maadeyskii nabad iyo nagaashu waa kuwan jilyaashii oo maadeyska cusub inoola diyaar ah toddobaadkan
nabadeey macaaney neecaw udgooney galabta qofkan isoo wacaayo yaa weeye akhayow jawigan camal maalin iska qasaa haloo maski galab faylo walaalay haa dhaayow galab lamida see tahay boowe nabadina harayso saaxiibay adayna isku warranba jawigu waa degan yahay aboowe maalmahan waa la iswaayee eedi eed asxaabti mar hore in iska damboytay adin idilee ka war haysaa mar walba inaanan ku fahansayn maa u malaysaa warkaas korunkuba miskiyey walba maku jaraan waayo waa kaa qalaynaa
saaxiibay mayba ha ii weerana urur la erow nabadka nool haye mayba fadaayana inigoona kula qeybgalna shirweyniyo ha gabanqaabiya haayaan waana nii casuumin waa gartay ururkaas nabad ku nool ma igu cusbee maxaa ka shaqeeyaa horta inta badan ururku mayba ku shaqeeyay arrimoo bulshada iyoo nay hanis dhawaayowka bulshada urur wanaagsan waaye hadday nabad u ololeynayaan weliba mayba noo codsadeena intay shirkaasi la gaban qaabano wali karaankana eh ani ahaan ma ila xumo saaxiibow mar hadday danta guud tahay waxa laga shaqaynooyo kamaasanta saaxiibay sidaas iyan ku aqballe ma handaq ma iskulihin dhaayow waajib waaye tan asxaabta kalena inuuna deersana maaha miskey haa dhaayow ani inta ii dhowaa u sheegaa war idu idil an idiyaan
ani ma awalkaaga hormari lahaa wili sheekida dhow dareerta maaha saaxiibay adilee toosh isku iifinooye goorma shirka la qabanooyaa lama isbulku dibu qorshaga dabcan haddii war isbedelaan hakin sheegaan horta annaga urur inaan suubino maxaa naga hortaagan
assalaamu calaykum raagi wacalaykum wasalaam afga soo fadhiiso halkan xaaji meeshan waa buuqa halkaa bannaanka ma fadhiisanaa waa runtaa waa buuqe bannaankayna fariis haa halka baadhaan saa aynu isku waraysan karaynaa bal waran afgaabo waayadan la isma arage waa runtaa la isma arage bal reerihii ka warran aad baa loo fiican yahay nimco ayaa lagu jira ilaahay haynoo siyaadiyo afgaabow in dhoweydba waxaan islahaa aad ka hadashaan arrinkii guuleed waa sax dee howshaasu adigii odayga ka ahaa afgaabow waa run haatanna waxa aan rabay in aynu ka wada hadalno sidii aynu u dhammayn lahayn oo inankii loo sii dayn lahaa waa si wacan dee howsha markaas sidaan u galnaa raagow waa runtaa oo hawshaa waa innagii labadeennu jirnay ee qoladii aad dhaawaca u geysateen anigay matelaysay waa run qoladii inankana maalin dhoweyd ayaannu wada joognayba waa tahay raagow inanka aabbihii wuxuu leeyahay haddii reerkii inankayga dhaawiciisii iska bixinayaan waan sii daynayaa guuleed waa si fiican dee markaa qoladii halkaas bay taagan yihiin xaggiinna ayay tala taallaa afgaabo waa mahadsan tahay ugu horrayn inankaa dhaawiciisa diyaar baan u nahay in aanu bixinno waa gobonnimo haddaba iyagii ayaan ku noqon oon u sheegi waa yahaye degdeg igu soo warcelin isla berri ayaan kugu soo war celinayaa haddii allaydhaa berri haddii aad igu soo war celiso isla berri ayaynu nootaayada aadi lahayn halkooda haddii ay diyaar yihiin isla berri ayaynu hawshaa dhammaynaynaa idam alle way dhan tahay sidaas baa inoo ballana afgaabow shaa ma dalbannaa
haddii aan intaasi ku dhaafno maadayskii nabad iyo nagaasho haatanna kusoo dhowaada ra'yiga dhegaystayaasha kasoo dhiibtay barnaamijkan mid iyo laba maxamed xasan cali waxa uu leeyahay waan idin salaamay radio markabley salaan kadib ururada bulshada kaalin muuqata ayay ka qaateen nabad dhisida soomaaliya inkastoo weli aan xal loo helin xasradaha soomaaliya samsam guleed cabdi waxay leedahay ururada bulshada kaalin muuqata ayay ka qaateen nabad dhisida soomaaliya waxaana ugu baaqayaa inay sii labanlaabaan dadaaladooda la xiriira nabad dhisida waxaana rajaynayaa soomaaliya oo nabad ah oo barwaaqo ah guud ahaan dhegaystayaal waxaa halkaasi inooga eg barnaamijkii toddobiyo tobnaad ee bulsho nabadda toddobaadkan aan uga hadlaynay kaalinta ururada bulshada ku leeyihiin nabad dhisidda soomaaliya toddobaadka dambe barnaamijka waxa aad ku maqli doontaan mowduuca siddeed iyo tobanaad kaasi oo ah siyaasiyiinta qaar iyo doorka ay ku leeyihiin kala fogaynta bulshada barnaamijka bulsho nabadda waxaa idiin soo saaray idaacadda markabley waxaana naga taageeray b b c media action waxaana maalgeliyey midowda yurub intaaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamid ah toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo ammaane allah